Haweenkan oo ku nool kana shaqaysta suuqa dharka ee magaalada Beledweyne ayaa soo food saartay suuq la'aan maadaama uusan magaalada ka jirin ganacsi ballaaran. Hooyooyinkan ayaa gada dharka qaybihiisa kala duwan sida dharka dumarka iyo kuwa ragga. Qaar ka mid ah hooyooyinka iibiya dharka noocyadiisa kala duwan ayaa ka hadlay sida ay noloshooda uga maareeyaan dharkan ay iibiyaan.
adiga lix sano toddoba sano meelahaas waa joogaa maraa jimlo keenaaya iyo maraan jimlo keenayn oo dukaanka furtay labadaasaan kala ahay shan beri lix beri wax nagala gadanayn dee nin waardiye ah ninka guriga lahaa adiga risaqdoonka ahay kulli waa iska timide balse talada ilaaha weydiisano waa la qayraa ilaahan gacmaha u fidsanaa caqabadaha ugu duwan anaga haweenaa nahay ilmaha iskuul noo dhigto agoonaa u badan nahay aniga hadda kula hadlaya agoonle ahay dugsiyaa naloo dhigtaa iskoolaa naloo dhigtaa jaamacadaa naloogu maqan yahay reesiday naga rabaan waxay cunaanay naga rabaan dee wixii haddaana maanta gadanoo shala gadanoo daraad gadan dee waxba ma haysaa ma ahan waa layska qayraa insha allahu biili kariim badanaan ku jiraa hooyo wax badanaan ku jiraa Ay- toban sano way dhantahay qabada badanoo aan kala kulmin waa jiraa mar oo wax laga helo oo wax laga faa'iidi jiray way jirtaa laakiin hadda caqabado badanaa naga soo food saarayoo lacag laan ah lacag laantana wax suuqa dhan ka jiro annaga gooni noo ahayn waaye wixii suuqa ka jirana hadda ilaahay wuxuu keenay inaan ku qanacno oon maaragta raalli ku noqono oo ku qasbanna hadda waa kan waa iska fadhiya waxmaa gadooya ilaahay lacag ha keeno meel wax kaleeto hadda aan annagu ka sheegna ma naqaane toddoba sanaan ku jiraa lixan ka maarayaa suuqa wuxuu ugu duwan yahay dharka adiga waa iska fiican yahay socodkiisa aada u badan anaga jimle ma gadna laakiin tafaariiqdan gadnaa wayna noo fiican tahay socodkiisa wuu noo fiican yahay inkastoo marmar uu suuqa shib iska noqonayo laakiin waa iska fiican yahay